الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يقول الإمام عليه رحمة الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وحو شيخ ليهي ونتبع وحن راعنا السنة sunnaha iyo dariiqa nebiga sala allahu calayh wasalam baynu raacaynaa iyo waljamaacata jamaacada dadka muslimkii halkay maraan ee ictiqaadkooda u maraan iyo camalka ayaynu maraynaa wanajtanibu waxaynu ka fogaanaynaa ka durkaynaa ashuduuda gooninimadka iyo walkhilaafa khilaafka iyo walfurqata kala tegitaankana waa iska ilaalinaynaa wanuxibu waxaynu jeclaanaynaa ahlaalcadli kuwa cadaaladda u saaxiibka ah iyo waalamaanati ammaanada wanubqidu waxaynu nacaynaa ahla aljawri kuwa dulmiga u saaxiibka ah iyo waalkhiyaanati khiyaanada kuwa u saaxiibkaana waynu nacaynaa wanaquulu waxaynu odhanaynaa allaahu ilaahay baa aclamu cilmi u leh fii maa wixii ishtubiha uu isdhex galo calaynaa annaga dusheenna uu iska dhex galo cilmuhu ogaalkiisa wixii mutashaabih noqda ee shubha inaga gasho ilaahay baynu u celinaynaa wanaraa ay wanactaqidu waxaynu aaminsannahay almasxa in la masaxo cala alkhufayni labada khuf in la masaxo fi safari xilliga socdaalka iyo walxadari xilliga nagaadiga kamaa jaa sidii ku yimi fi lasari aaaarta iyo adilada walxaju xajku iyo waljihaadu jihaadku maadiyaani waa soconayaan labaduba maca ulilmri iyadoo lala xajayo o lala jihaadayo ulilmri kuwa amarka u saaxiibka ah ee min almuslimiina muslimiinta ah barihim kooda baariga ah ee samafalaha ah jihaadka iyo xajka waa lala oogayaa wa faajirihim kooda dembiqabaha ah isna waa lala oogayaa ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamuhu ka dhacayo laa yubtiluhumaa ma buriyo shay-un waxba ma buriyaan labada walaa yunqiduhumaa waa isku macne anqada yunqidu iyo abtala yubtilu waa isku macne wax jebinayaa ma jiraan wanuminu waxaynu rumaysannahay bilkiraami ay bilmalaa'ikati alkiraam malaa'igtii karaamada badnayd ee alkaatibiina qoraaga ahayd ee wax qoraysay ayaynu rumaysannahay fa ina allaha ilaahay maxaa yeelay qad jacala waa yeelay hum iyaga calaynaa dusheenna xaafidiina qaar ina xafida oo camalkeenna ilaaliya wanuminu waxaanu rumaysannahay bimalaki lmowti malaga geerida loo nisbeeyey ee isagu nafta qabta almuwakkali ee loo wakiishay biqabdi inuu qabto arwaaxi alcaalamiina caalamiinta ruuxooda iyo nafahooda ka loogu talagalay inuu qabto isagana si gaara ayaynu u rumaysannahay sheekhu wuxuu ka warramay masaa'il badan waxaa inoogu dambaysay masaa'isha ee masalooyinkii ka warramayey qofka maxaa loo rajaynayaa goormaa islaam loo qiraya goormaa iimaan loo qiraya umuuraha noocaasaynu soo marnay ayaa inoogu dambaysay wuxuu sheekhu leeyahay raxmat ullaahi tacaala calayh ونتبع السنة والجماعة ee waxaynu raacaynaa sunnada iyo jamaacada ee in sunnaha la raaco waa shay waajib ah sunnahana hore ayaynu u tacriifinay waa dariiqadii nebiga sala allahu calayh wasalam hadday tahay aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo wixii agtiisa lagu sameeyey ee uu qiray ayaa sunno la dhahaa waljamaacatina waa macnayaal badan bay culimmadu saaraan laakiin innagu labada macnaynu saaraynaa waxa weeye jamaacati almuslimiin maa habata calayhi jamaacatu lmuslimiin ictiqaadan waa ictiqaadkii saxda ahaa ee muslimiintu mareen ee laga soo gaadhay salafkii ayaa jamaaco la yidhaah axaadiistaynu dib ka sheegi doonaana jamaacadayna amraysaa ma aha majoritiga ummadda ee waxay ku faraysaa caqiidada ummaddu halka ay martay inaanad ka leexanin oo ah ummaddu dariiqay hayso oo dariiqii nebigu maray sala allahu caley wasalam ee sidaa loo sunsumayey adugu wax hor laha keenin jamaaco waa la yidhaah waxaa kaloo jamaaco la yidhaah jamaacatu lmuslimiin ida ijtamacuu calaa imaam muslimiinta waxay yeesheen nin imaamo madaxweyne ah oo diintii alla ku dhaqaya adugu inaad tidhaahdo meel heblaayaan deganahay dowlad yaroo heblaayaa la yidhaahdaa calankaa yar baan harsanaya aniga halkaa igu ogaada lama ogolo waa marka ay timaado dawla islaamiya saxiixa ay timaado oo kitaabkii alla ku dhaqaysa labadaaba jamaaca waa lagu idlaaqaa waana magaca ahlu sunnaha la siiyey ahlu sunnati waljamaaca sunnahana way ilaaliyaan jamaaca ummaddana way ilaaliyaan qolooyin kalena maxaa la yidhahda ahlu lfurqati waalbidca oo ahlu lbidcati maxay ka horjeedaa ahla sunna aljamaacana maxaa ka horjeeda alfurqa waayo inay ummadda kale wax la qabsadaan iska daaye iyagaaba sii kala tagaba markaa madhabka shiicada eegto dib marka loogu tago dhowr iyo labaatan firquu hoosta ka sii noqdaa shiicadoo keliyii dhowr iyo labaatan bay usii kala tagaan ee khawaarijta oo kale dhowr iyo toban weyn lix iyo toban baa la gaadhsiiya culamada qarno ay ka badiyaan murji'ada labiyo toban baa la gaadhsiiya iyaga laftoodaa sii tafaraaruqaya iska daa wax kale ama ahlu sunnati waljamaaca waa halkaa madhabee urursan wey ee ku urursan wixii nebigu ogaa maa ana calayhi alyawma wa asxaabii marka ahlu sunnati waljamaaca fadligaa waxay ku yeesheen waxay ilaalinayaan wixii soo jireenka ahaayee deliilka ay u hayaan aayad iyo xadiis baa maamulaya waxa furqada keenaya hawada dadka iyo maanka raggu isma waafaqo in yar haddaa wada socotaan middo meel buu ka kudinaya marka dambe waayo dee maan rag waa mudacayaabkiiyo waxay ku wada soconayaan ma jirto waa in la helaa usuul ay u soo wada noqdaan usuushay u noqonayaanna waa maxay waa kitaabka iyo sunnaha nebiga iyo aqwaashii salafka ayaa loo xukun tegaya waana ta ilaahay uuna faray fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul haisqabsanina une wixii aad isku maandhaaftaan halkaa u celiya ummadduna goormay isku sii murugtaa oy madaxa isla gashaa oo kala bixi weydaa markay isula noqon waayaan halkii ilaahay yidhi isula noqda ama ay xeerbeegti isula noqdaan ama qawaaniin wadciya isula noqdaan ama nin judgment iyo go'aan rida isula noqdaan markaasay isku sii murgaan mooyaane hadday isula laaban laayeen halkii ilaahay yidhi isula laabta arrinkoodu ma sii fogaadaba waayo gebiga diinteennu maxay ku dhisan tahay qadaaga iyo qaanuunka iyo wax kala saarku hal xadiis buu ku dhisan yahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar ninka muddaciga ah caddayn baa laga doonaya ka dabfirsanna dhaar baa laga rabaa waaba intaa yoom waaxid baa laguu kala saaraya ama waxaan gaaladu dhigteen waxaad soo maraysaa brosees dheeroo aad mooddo kii reer bani israa'iil war sac gowraca lagu yidhi sac gowraca marase iyagu isku dheereeyeen talow caynku eegi da'diisu waa intee maxay qaban jirtay shaqadeeda ka warrama iyagaa isku dheereeye ilaahna kusii dheereeyey tanna kun arrimood baa lagu odhanaya soo mar kalaa laga qaatay qambiil baa lagamilablaya laga qaatay ta hoosea la tegaya ta degmada ta rafcaanka ta sare ta hoose ta dhexe maxaa lagu jirayaa un tiih baa lagu jiraya oo adiga arkay ummaddeenna waraysta maanta waa ogti ninkii halkaa wax ka galaan iska daa wax kale eh kabahaa kala jeesanaya suu sii socda uun wakhtiguna khalaas uu soconaya baynamaa haddii sharciga ilaahay la tago yowm yowmay alaaa arrimaha ku soo ururayaan marka in la ilaaliyaa fiican wada jirka iyo jamaca waxaa lagu ilaalinaya waa maxay in usuushaa la ilaaliyo alijtimaacu cala alkitaabi wasunna dadkuna waxay isugu jiraan saddex arrimood mid wuxuu doonayaa uun in la midaysnaado uun xaq iyo baatilkii la doonaha lagu midaysnaadee dhan ha loo wada jeedo saxna maaha wadajeedka ilaahay ma rabee wuxuu rabaa in la wada jiro iyagoo xaq lagu wada jiro midna muxuu rabaa haddaa wax yar isku qabataan war gogashana waa akhtar wuxuudhaa mid waxbaa ku yar jirjiraa haddaad sidiisa u odhan weydo xadhiguu kaa goosanaya si ninkii la sheegay la yidhi malaha wuxuu doonayey siduu ninkan geela ugala saari lahayo geeliisaa irmaanaa ese wuxuu doonaya inuu khilaaf un abuuro geedkana waa jiic mid meygaaga si kii kale war waa meygaaga war waa jiic me waa meygaag war meygaaga jiic baynu ku heshiin laane geela inoo kala saar muran buu rabay isagaa rabay inuu noocaas marka wuxuu iska samaysanaya xadaafid sidaan u hadlaya haddaad u hadli weydo ina kala kaxeen isaguna wuxuu iska doonayaa uun khilaaf kaasina waa daraf kii horena muxuu rabay in la wada jiro uun been iyo ruuxii la doonaa lagu wada jiro laakiin wasadku waa diinta islaamkaoo ummaddu ha wada jirto laakiin maxay ku wada jiraysa diinta ilaah wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu ka xadhigga qabsan waaya ee ictiqaadkii salafka qaadan waaya dee ha ku daayo waxba isuma tiidin laakiin la yidhaha ha la wada socdo uun wax soconaya maaha sheekhu waa sii wada wuxuuhi wanajtanibu waxaynu ka fogaanaynaa ashuduuda shaadnimada shadda yashuddu waa ida nfarada can iljamaaca waa qofku markuu gooni u baxo oo ciddii kale dhinac uga baxo shaadnimo iyo wlkhilaafa waa kii xadiiskii ahaa waman shadda shadda fi nnaar ninkii shaad noqday gooni u baxaa naar buu ku gooniyeysanaya markaa shuduudku waa gooni in loo baxo oo cidlo shayddaanku kaa helo waana tuu nebigu lahaa sala allahu caleyh wasalam calaykum biljamaaca fa ina yada allaahi maca aljamaaca waman shadda shadda fi nnaar xadiiskanna wuxuu ahaa fainamaa ya'kulu di'bu min alghanami alqaasiya iyaygu wuxuu cunaa adhiga taa gooni joogga ee gooni daaqa ah iyayga bini aadamkuna waa shaydaan shaydaankuna gooni raac buu kaa rabaa haddaad gooni u baxdo cidluu kaa helaya iyo walkhilaafa khilaafkana waynu ka fogaanayna iyo walfurqa kala tegitaanka ee saddexdan masalo way kala yar duwan yihiin furuuq baa udhaxaysa ashuduudu waxa weeye laba nooc ashuduudu fi lusuul iyo ashuduudu fi lfuruuc usuusha inaad shaad ku noqoto caqiidada aad dhinac ula baxdo waa lagu bidcoobaa khaasatan haddii usuul aad dhigato bidcadaada u asal ah oo aad rakibato waad ku bidcoobaysaa ka bidcati alqadar wa bidcati alkhuruuj wa bidcati alirjaa wa bidcati alrafd kullu haadihi usuul bay ku gaar noqdeenoo waa shuduudun fi lusuul waa lagu bidcoobaa ama ashuduudu fi lfuruuc furuucda diinta iyo fiqiyaadka inaad shaad ku noqoto waa lagugu khadax xugminaya hebel wuu qaldamay baa lagu odhanayaa laakiin lagu bidcaysiin maayo maalan qofku hadduu masale kastoo sharciya oo fiqiya oon ictiqaad ahayn hadduu kaga dhufto meel qaldan lagu bidcaysiin maaye maxaa lagu xukminayaa inuu qaldan yahay ka daahiriya maalan daahiriyada markaad eegto wuxuu kaga dhufanayaa meel qalloocan ma eegayo ijmaac ma eegayo qiyaas masaalix mursala istixsaan istisxaab baraa asliya qawaaniintii usuul fiqigaba uu dhinac marsay anuu daahir baan haystaa buu ku leey daahirkaas wuxuu sheega un laakiin shuduudka noocaasa laguma bidca xukume ee qalad baa lagu xukmaa inuu qaldan yahay markaa shuduudku waa labada nooc waana sii kala fog yihiin xata shuduud fi lusuul haddii hal masalo qofka usuushaa uu ku qaldamo laguma bidca xukumiya laakiin waxaa la eegaa ma usuushii ahlu sunnuhu isticmaalaya oo masaluu ku qaldamay mise usuul madax bannaan buu dhigtay hadduu usuul madax bannaan dhigtay waa lagu bidca xukumaayo waa laga saara alfirqata annaajiya hadduu laakiin isagoo usuushii ahlu sunnaha ku dabaqaya masale ku qaldamo caqadiya aw masalataan laguma bidca xukumo sida ibnu khusayma oo kale wuxuu awilay xadiisu suura laguma bidca xukumi waa imaam weyn ahlu sunnaha ka mid ah ee xanaabilada waxay ka hadlaan mawduuc hal yakhluu allahu min alcarsh ilaahay markuu soo degayo fi nisfi ulu leyl akhir miyuu carshiga ka soo bannaanaada qaarkood baa wuu ka soo bannaanaada wahiya aydan shuduud waana arrin shaadnimo ah haddana laakiin laguma bidca xukumin waalkhilaafa khilaafkana waa ka fogaanaynaa khilaafku waxa weeye khaalafa yukhaalifu waa weydaaradka asalkiisu qof qof weydaartay yaqulub isweydaaratay wey khilaafkuna laba furo ayuu yeeshaayo alkhilaafu alcilmi iyo alkhilaafu alcamali khilaafka cilmigii waa masaa'isha ictiqaadiga ah khilaafka camaligiina waa masaa'isha camaliga ee fiqiga ah weeye ka khatarka ah ee aan wanaagsanayn ee laga digaa waxa weeye alkhilaafu fi lcilmiyaat waa arrimo ictiqaadka laysku qabsado waana kuu nebigu lahaa sala allahu calayh wasalam fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunnatii wasunnata alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid waiyaakum wamuxdathaat lumuur marka khilaaf markuu ictiqaadka galo mar walba waa madmuum hadduu laakiin gala fiqiyaadka iyo axkaamta mar buu madmuun noqdaayo waa marka uu keeno kala tag iyo isudhabarjeedin iyo colaad iyo baqiyo gardaro markuu keeno masale iska caadi ahayd oo saxaabaduba ku kala tegi jireen oo salafku ku kala tegi jireen haddii maanta aynu hubka isu guranno taraawiixdinba koob iyo toban baynu ka dhignaa mise koob iyo labaatan baynu ka dhignaa haddii lagu dagaalamo ama laysku colaadiyo ama lagu kala tago la wada hadli waayo khilaafkaasi markaa muu noqon mid wanaagsan muxuu noqday mid madmuum buu noqonaya hilibka geela ma laga weysanay mise laga weysaysan maayo waa masala fiqiya caadiya hadduu ku dhaha waa laga weysanayaa isagu waa ka weysaysto haddaa adigu tira ka weysaysan maayo in laysku qabsado ma waa masala fiqiyo sidaa loogu talagalay lamana xasmin karo lama soo afjari karo lama odhan karo dhinaca laysugu wada lugaduwado waayo adiladeedaaba daniyaaq ah oo ixtimaalka aqbalaysa laakiin goormay masala madmuuma noqonaysaa markuu salaada kaa goostuu idhaa warkan waa kii darabta cunaya iminka waa bilaaweysi nin bilaaweysay lagu daba tukadaana xalaal ma oo deetan halkaa iskaga daba ku tukado sax ma masaladii markaa kawrhkuu ka weyneeyo shaarkuu ka weyneeyo heerkeedii bu dhaafiyey marka alkhilaafu fi lfarciyaat waa raxmatu lilumma walow aanu xadiikaasi jirin khilaafu ummati raxma laakiin macnaahaan waa sax waayo cumar bin cabdiaziz wuxuu odhan jiray waan jeclaan waxaan ku farxaa inay saxaabadu ku kala tegeen masaa'isha fiqigaa waayo hadday saxaabadu dariiq wada mari lahaayeen masale kastoo fiqiya qof kastoo innagaynaga midii culays buu ku sugnaan lah waayo haddaad masalada dhinac marto dee waxaad ku dhici lahayd qalad laakiin imka waxaad helaysaa masale kastoo fiqiya saddex qowl afar qowl adoo sharaysta mooyaane waa la kala rajaxayaa ka taa qaatana ma inaad la doodood wax tusto mise in loogu cadhoodo lagu colaadiyo garabka la geliyo geeska la geliyo oo la durkiyo sharci maaha laakiin qof ama cilmigiisa ku fillayn amaba iska doonaya waxaan saxaabadiiba laga helin mujtamaca maanta joogaa inuu masaa'ilka fiqiga meel wada maro laa yuujad waa mustaxiil wey marka khilaafku marna waa cilmiyaad oo waa laga fogaadaa wax wanaagsan maaha waa caqiidada waa in meel la wada maro calaykum biljamaaca وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة hadday laakiin noqoto arrimaha fiqiga ah waa wax la ogol yahayo saxaabadu way isku khilaafi jireen nebigu sal allahu caley wasalam ciidan uu dirayey ayaa wuxuu yidhi laa yusalliyanna alcasra axadukum ilaa bibani qurayda ciidankanow casar waa inaad ku tukataa qabiilkaa bani qurayda laydhaa yuhuudda ah waa ku dul tukada ciidankii baxayey qolaba sidaa u qaatay qaar waxay u qaateen salaada meel aan qoladaa dushooda ahayn idinkagama waasaxaysee ama ha habsaanto ama ya habsaamin dib u dhigo halkaa ku tukada qaarna waxay warsaa looma jeedine degdegaa loo jeede ee salaadda dib udhiga cidima odhanoo dariiqay kusii tukadeen qaar baa bacda cishaay tukanayey si loo kala gacan cuslaa haddana ismay qabsanoo iyagu may khilaaf ka dhexdhicin way masaladii garanaya inay tahay masala fiqiya kana uu si u dhigi karo kana uu si u dhigaayo kaasina waa khilaaf alfurqatu nawcaan xadiiska odhanaya alkhilaafu shar ama asarka odhanaya ibnu mascuud waa marka khilaafku keeno kala tag iyo dhabarjeedinsaynu hore u sheegnay wlfurqata furqadana waynu ka tegaynaa waa tafaraaruqa waa nafta ilaahay diiday walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu waاctasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica waxaad arki kartaa qofaan tafaruqa waxa la yidhaa tasawurba ka haysanin cumuumiyaadka aayaadka ayuu akhriyaya meelaan meeshii ahayna wuu saaraya waxaanu ku booriyayaa ayuu ku hadlayaa in tafaruq lala yimaadaa inay xaaraan tahay yubayid labyad wax cad buu caddaynaya wax waadixuu sii waadixinaya wax badanba uma baahna tafaruq waa laba oo mid waa tafaruqun bilabdaan mise waa tafaruqun biladyaan mid waa abdaanta iyo jidhka in lagu kala tago oo nebigu sal allahu caleh wasalam xataa jidhka ayuu jeclaa inaan lagu kala tegin waayo saxaabadu markay duulaanka yihiin dhir bay kala harhsan jireen kala fogfog markaasuu yidhi inna tafaruqakum haada min ashayaan waar sidanaa u kala fogfogaateen shaydaan bay ka timiyeen isu soo dhowaada waayo waxa weeyaan khayrku wuxuu ku jira in soo dhowaado berigii dambe hal geed ama laba geed ama saddex bay harhsan jireen innagana waa aragteenoo ummaddu markay meelaha ay miyiga degan yihiin hadday reero badan isu yimaadaan barakadooda iyo ciidanka iyo umuurahooda bataa jees hadduu noqdana baylahadiisaa badataa waayo tafaraaruq buu kow ka noqday cid uu yidhaahdo halkaa iga soo dhaamiyo waxaa ii soo qabana wuu waayayaa deetana baylahadiisu ciidday ka badanaysa tafaruq bilabdaan wax wanaagsan maaha laakiin ka inta badan aayaadku ka warramaa iyo axaadiistu waa kee waa tafaruq biladyaan goormaa la odhan karaa dad kale way tafaruqaan waa markay ku kala tagaan usuusha ictiqaadka markaa ninka tafaruqa ka hadlay eele mutafariqiin wey firaq wey axsaab wey waa in la yidhaahdo calaa maada tafaraquu maxay ku tafaraaruqeen keen usuusha ay ku kala tegeen ama jus-iyaad fara badan ay ku kala tegeen waa in la caddeeyaa wa annaa lahu haada xaggeesa uu ka helayaa intaa sheekhu markuu ka hadlay oo aad moodda inay tahay waana guud oo dadka muslimiinta uu ku waaninayo inay sunnahana ilaaliyaan jamaacadana ilaaliyaan tafaruqa iyo shuduudka iyo khilaafkana iska ilaaliyaan ayaa wuxuu ku sii daray wa nuxibu waxaynu jecel lahay ahla alcadli kuwa cadaaladda u saaxiibka ah iyo waalamaanati amaanada u saaxiibka ah wa nubqidu waxaynu nacaynaa ahla aljawri kuwa jawrka iyo dulmiga u saaxiibka ah iyo waalkhiyaanati cadaaladdu waa didu ljawri waalulm waa dulmiga iyo jawrkay ka soo horjeedaayo waa qofku inuu ilaahay u cadaalad falo oo naftiisa u cadaalad falo oo khalqiga u cadaalad falo saddexdaa nooc bay cadaaladdu noqotaa alcadlu maca allaahi waxa weeye inaad ilaahay xaqiisa siiso ila cadaaladda gebigeedu waa maxay icطaa'u kullu dii xaqin xaqa culimmada qaar ba waxay ku tacriifiyaan taswiyatu nnaasi fii umuurihim in cadaaladdu tahay dadka in la simo saxma saxma waayo dadku maba sinaan karaan ilaahay sidaa u kala duwa kala duwan yihin laakiin cadaalad waxaa la ydhaha icطaa'u kulli dii xaqin xaqa mid kastoo xaq leh in xaqiisa la siiyo ilaahay cadaaladda lala gelaya waa maxay xaqiisoo cibaado ah in keligii la siiyo oo cidna aan lagu ladhin ama haddaad saa yeeli weydo rabbigaagii waaxidka ahaa baad dulmiyaysaa inna ashirka la dulmun cadiim alcadlu maca nafsina waa maxay naftaada inaad meel wanaagsan dhigto ood u arrimiso oo aad naar kala baxsato ayaa la dhaha alcadlu maca nafs naftaada inaad cadaalad samayso oo aanad naar gelinin alcadlu maca alaakhariinna qof kastaa xaquu kugu leeyahay waa inaad siiso inta alla u jirana waa inaad u jirsato qoladaa cadaaladda leh waa sida qaab kalena cadaaladda waa loo tacriifiya waxaa la yidhaahdaa alcadlu malakatun malakatun tuujibu lilinsaani alsiqata waalqabuul malaka awood uu leeyahayoo qofka u waajibisa kalsooni iyo in la aqbalo oo waata la ydhaa maxay xadiiska qofka laga qaadanaya yajib an yakuuna cadlan ugu horrayn waa inuu caadiliye markhaatiga aad la imanaysaa waa inuu noqdo maxay markhaati cadaalad leh cadaaladdu maaha tii xukunka waa maxay alcadlu fi lumuuri shasiya waa inuu yahay qof shakhsiyad leh waajibkii alla ka soo baxay xumihii aan la soo bambixin muruucada iyo dadnimadana ilaaliyo oo aan intaa midna lagu hayn waa qof caadilah oo la qaadan kara warkiisa qolada noocaasee cadaaladda leh waa la jeclaanaya iyo wlamaana maa hiya alamaana amaanaduna waa noocyo amaanat ullah iyo amaanat lkhalqi bay u qaybsantaa amaanat ullaahi waa takaaliifta iyo waajibaadku alla inoo diray towxiidkaa ugu horreeyo waa ammaanadu alla inugu aamine inaa caradna alamanata cala asamaawaati waalardi waljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula waajibaadka alla uu kuu diray towxiid ka soo bilow ilaa iyo qofku inuu iska hagaajiyo oo isdaahiriyo oo janaabada iska maydho oo waxyaalaha waxa weeyaan ammaanaday ku jirtaa waayo waxaan cid kale ogaan karin adiga mooyaane ammaanada ilaahay kaa rabay ku jirtaa alamaanatu maca alkhalqina in yar baynu nagu ka dhaqaana waxaanu ka dhaqaanaa wax lagugu aamino la yidhaahdo alaabtaa ii hay waa ammaanaye waa run waa ammaano haddaad wax farafarayso ama aad dayacdana maxaa la yidhaa khiyaana la yidhaa diddu lamaana laakiin ammaanadu way ka guda ballaadhantay ammaanadu way ka guda ballaadhantayoo wax kastoo lagugu aamino ammaana la ydhaa war haddii lagugu warramo oo ninku hareeraha eego markuu ku warramayo hareeraha iska eega xataa haddaanu ku odhan waa ammaano waa sir waa ammaano haddii maxaanku dhahdaa aad shaqo hayso shaqadaadu dhakhtarnimo tahay ood ummaddaa cudurro badan ku og tahay ammaanaad haysaa inaad meelaha kaga sheekayso nin nagaas maallotu yimiyo ol cudurkaan ka hela haddaad waalid waxba lamaan cuntee yaa kuu dirtay waa ammaano baynaka wa baynahu adigiyo allaha waa ammaano haddaad tahay dadkan maydha ee meydka maydha waxyaalo badan baad ogaan kartaa oo qofka sirtiisiiya waa inaad aamin tahay oo shubtaada gashaayo aanad waxbaa faafin ammaanada ka mid tahay ammaanada maxaa ka mid ah shaqada laguu dirtay waa ammaano ardayga wax baranaya macallinka wax dhigaya nijaarka wastaadka kan waawa ammaana loo dirtay hadduu dhaqaan joogsado saacadda hoosta ka eego oo iska sheekeeyo laysa aaminan bal huwa khaayin wuxuu cunayaana waa xaaraan wey waa inuu siday tahay uga soo baxo intii loo ogaa mooyaane ammaanada waxaa ka mid ah istishaarada hadduu qof tala ku weydiiyo anigo bal waxaad igala talisaa masaajidkaa hudaan meherad ka ag furayaa war halkaa annagaba ku gaajoonno kasii carayn oo aanay dhab ka ahayn oo aad eryayso hadihi alkhiyaana marka ammaanadu waa fara badan tahay dadka cadaaladda iyo ammaanada leh waa in la jeclaado la soo dhoweeyo xaqooda loo garto qolo kalena ahl aljawri waalkhiyaana kuwanay ka soo horjeedaan waa daalimiin ilaahay bay dulmeenoo waa mushrikiin naftooday dulmeen muslimiintay dulmeen kuwaana waa inaad nacdaa nacaybkoodaad alle ugu dhowaanaysaad ku cibaadaysanaysaa iyo kuwa khaayimiinta ah laakiin maanta ahlu dulmi waalkhiyaana waxaa lagu jeclaadaa umuuro kale jeebkoodaa buuxa maya waa siyaasiyiinteeda maya isku qabiil baanu nahay maya waa kanoo meel baanu wada degannahay maya xisbi siyaasadeed baan ka wada ololaynaa weligii baa xumaadee cid baanu wada ridaynaa umuuro kalea lagu jeclaada laakiin qofka ahludiinka ee ahlu iimaankii miisaan keliyuu sitaaye toban miisaan ma kala sito maanta ummaddu toban miisaan bay kala seeta mid dhaqaalo ku tuso ayuu ku miisaa ku miisaamaa hebel wallahi waana ragad waana cajiiba waayo u shaqaystaa war wuu shaqaystaa goormaa la isku ammaani jiray shaqo keliya mid kale wuxuu ku ammaanayaa hebel hebel miya ahaa dhinaciisa lagaaga soo dhici maayo xaq iyo baadil buu kugu garab taagay waa nin tolnimada yaqaan wey isaguna wax kale miisaan qaldan buu sitaa mid kale wuxuu sitaa miisaan siyaasadeed midba waxbuu sitaa laakiin ciddii ku qiimaynaysay shakhsiyadda iimaaniga ah war qofkan intuu iimaan leey intuu alla yaqaany intuu alla ku xidhanyay aad ba u yaryi nabiguna sal allahu alayh wasalam waxa uu leeyahay awsaqu cura liimaan alxubu fi llahi waalbuqdu fi llah iimaanka guntimihiisa waxa ugu adag ilaahay dartiina wax ku jeclow ilaahay dartiina wax ku nac mar kale wuxuu lahaa rasuulku sal ly slam alaau man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan waxaa ka mid ahaa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ibnu cabaas baa xilligiisii ka muraara dilacsanaan lahaa waqad saarat caamatu muahaati nnaasi cala amri dunya wadalika laa yujdi cala ahlihi shaya dadku maanta waxay isku jeclaadaan arrimaha adduunyo waa goorma waa xilligiisi hadduu maanta ogaan lana abu iska aamusi marka maxabadu waa laba maxabatun dabiiciyatun jibiliya waa maxaba dabiiciyo lagu abuuray iyada lamana ammaano lamana isu diro waa shay macruuf oo la yaqaano marbay madmuum noqotaa waa markay kugu xambaarto waxaan ilaahay ogolayn inaad ubadkaaga jeclaato waalidkaaga jeclaato ooridaada jeclaato allaama ehelkaaga jeclaato ninka gaajoonaya cunto uu jeclaado ka haraadana biyo jeclaado ka dhaxamoonaya wax diriya waa iska dabiici mar bay madmuum noqotaayo waa markay kugu xambaarto waxaan ilaahay ogolayn bay kugu xambaarto laakiin markeeda hore lamana ammaano lamana caayo waa dabiici waa lagu abuuran yihi laakiin ta inta badan la ammaanaya waa tee waa almaxabatu sharciya waa ta diintu ku faraysae la doonayo inaad cidda ilaahay ogolaaday allah iyo diintiisa iyo nebigiisa jeclaato iyaduna dadku waxay u qaybsamaan fii dilliha saddex qolo qolo waa la wada jeclaadaa siday u dhan yihiin wax necbaashiyaana looguma daro waa almu'minuuna alkhullas cibaad araxmaan addoommaha ilaahay iyaga waa la wada jeclaadaa saalixiinta ah qolooyina yubqaduuna jumla gebi ahaantood waa la naca waa maxay waa cibaadu shaytaan waa kuwaa gaaloobay ee ilaahay ka fallaagoobay ee alla colaadiyey colaadda ilaahay la yimi kuwaana waa laga fogaadaa waa la durkiyaa qolana waa laysugu dhafaa bayna alxubbi waalbuqd nacaybka iyo jacaylkaa laysugu daraayo tajtamicu calayhi muujibaat alxubbi waalbuqd waa la wada jeclaanaya waa qadiyaday garan waayeen ahlu lkhuruuj wa ahlu lirjaa way garan waayeen laakiin ahlu sunnati ilaahay baa waafajiyeyo qofka wa dhinacna waa laga jeclaanaya dhinacna waa laga nacaya waa dadka aya ah waa dad muslimiina oo cusaad ah waa nin muslima weli ma gaaloobin waana caasi dembifalow ah maxaa la yeelaya haddaad wada jeclaato maca dembigiisaad jeclaanaysa haddaad wada necbaatana waa adigaa gaalaysiiyey iimaankiisa xataa nacaysa maxaad ku khasbantahay markaa in labadii lagu kulmiyo oo dhinaca islaamnimadana laga jeclaado dhinaca macsiyaduu ku jirana laga naco kaa waxaa ku kulmay labadii arrimoodba muujibaati alwalaa'i waalbaraa waxaana u asala xadiiskii ahaa ninkaynu soo maraynay ee khamriga cabbayey ee saxaabigu nacdalay ee rasuulku yidhi dachu fainahu yuxibu allaha warasuulah ama gabadhii dumarkii sinaysatay alkhaamidiya ee markii la rajmiyey nebigu yidhi sal allahu alay wasalam laqad taabat tawbatan low taabahaa saaxibu maksin laqubilat minhu ama laqad taabat tawbatan low wusicat calaa ahli lmadiinati lawasicathum gabadhaasi towbad cajiib ee towbad keentay uu ammaanaya rasulka sal l slam maca annaha zaaniya ma igaaloobin marka in diin alla laysku jeclaadaa waa shay cajiiba weeye waa shaygaad ku helaysa maalinta aakhiro in laguu hadheeyo halka dadka kale ay rafaadsan yihin ee ay dhididsan yihin ee kuleelka ku gubanayaan qofkani hadh baabu ku jira sabcatu yudiluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dillu maxaa ka mid ahaa warajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh waana maxabada daa'imkii hadhaysa ilaa qiyaami saaca alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwii isjeclaan jiray ee baatilka ku saaxiibay aakhiro waa col isma arki karaan laakiin kuwani maxabadoodu way sii xoogaysanaysaayo waa muttaqiinoo allah bay ku walaaloobeen sheekhu markuu intaa ka hadlay waxa wax lagu jeclaanayo ama wax lagu nacayo ayaa wuxuu yidhi wanaquulu waxaan odhanaynaa caawa darsigana wuxuu u badnaanayaa jaanib akhlaaqiya wanaquulu waxaynu odhanaynaa allaahu aclam ilaahay baa aqoon u leh fii maa wixii ishtubiha uu dheeh galo calaynaa dusheenna uu dhex galo madmadow galo cilmuhu cilmigiisu uu galo halkana wuxuu qofka muslimkaa ku tarbiyanaya wixii kuu cad ee deliilu haysato allaahu aclam odhan mayso culimmadu waa ay diideen waayo allaahu aclam waqad callamaka ilaahay wuu ogiye adigana wuu ku baray iminka nin baa ku yidhi waa niyow kiristaan baan ahaan jiray oo dee wax naloogu sheegay ilaahay inuu saddex yahay ee ilaahay ma saddex waa mise waa mid ta tira allahu aclam ka war ma odhanaysa mamnuuc bay markaa kaa tahay waa inaad xaqa u sheegto waayo haddii kale maxaad noqonaysaa kuwa xaqa qariyey adigoo garanayaa lagu yidhi waan i yahow ee salaad baan ku jiray deetana waxaan ogaaday oo ii xaqiiqowday inaanan weyse qabin ma ku sii jirayaan mise kuma sii jirayo m waxaad ka aamustay garan maayo waanad garanaysa haye waa inaad ku tidhahdo me waad ka baxaysaa soo bilaawaysa matid ha ka bax laakiin allahu aclam inaad tidhaahdo wa anta taclam ilaahay cilmiga uu ku baray inaad qarisaa meesha ma taalo midna madmadow baa kaaga jira midna maba garanaysid waa saddexaa qaybood qaybtaad garanaysae deliilu haysato waad sheegaysaa wixii aanad garanayn ama madmadow kaaga jira labadaana waad isku daraysaa waa la israaciyaa waxaa la yidhaahdaa allaahu aclam inaad arrintaa ku dhiiratood ku dilaaciso tidhaahdo khayrkay iman saaxigay tegi ya sax maaha soomaalidima maqiiqaa ku badan arrimo badan buu iska maqiiqaya laakiin diintu maqiiq ma gasho waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuu caayey wuu fogeeyey wuu dhaleeceeyey qofka diintiisa wuxuu doono iskaga yidhaah قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحانت قرن إليه دين تسلق مشك لا تقول على الله وفي دين الله ما ليس لك به علم آيات كلا واحد كل هذه ولا تقف ما ليس لك به علم وهي عمل علم ولا هي أقول سمين قفوي قفوات قبقل waa inaad tidhaahdo qul rabbii aclamu biciddatihim maa yaclamuhum ilaa qaliil nebi maxamed daal waxaad ku tidhaahdaa asxaabulkahfigii nimankii godka galay tiradooda rabbigay baa yaqaan waa nebi maxamed oo ilaahay waxaasoo cilmiga siiyey ayaa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa rabbigay baa yaqaan ceeb maaha nebi maxamed baaba yidhi malaa'igtaa tidhi markii la weydiiyey ilaahay yidhi ambiuunii biasmaa'i haulaa in kuntum saadiqiin imtixaan baa laga qaaday war waxaan magacyadooda isiiya waxay yidhahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana masaladaa anugu ma garanayo imay soo marin haddaad tidhaa waax ku go'aysa ma jirto haafku go'aya iyo lugaad waayayso iyo qaybku ku dhaafaysaa ma jirtee karaamabaad ka qaadaysaa waxaa kaloo arrinkaa lahaa a'immadii hore saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim waa lagu tarbiyey markuu nebigu yidhi atadruuna maa haada war waxaa ma garanaysaan maxay odhan jireen allahu warasuuluhu aclam salafkuna saasay ahaayeenoo imaam maalik ayaa waxaa laga soo naqilay nin baa uula yimi waa imaamu daari lhijra laa yuftaa wa maalikun fi lmadiina ayaa la odhan jiray lama fadwoodo maaligoo madiine jooga cidima taaban karto afartan masalaa looga yimi gebigeeda wuxuu ka jawaabay afar masalo afar buu ka jawaabay lix iyo soddonkiina wuxuu yidhi laa adri ninkii baa yidhi laa adriya haa ma adigoo imaam maalig ahaa oo maxaan dadkii ku yidhaa imaam maalik laa yadri ku dheh imaam maalik garan maayo ku dheh laakiin kale wuxuu is odhanayaa yaan lagu odhanay masheekhii dhammaa ya subxaan allah markaasuu dee wixii aad garanaysa ha ha kala bakayna ummadda waxaanad garanayna adaabay dan kuu tahay inaad garan weydo oo dib baad u noqonaysa oo baadhaysa qofkani aduu kuu daneey waayo adigaas wad raadisa oo baadhaysa deetana aqoon baabad kororsanaysa laakiin haddaad ku dilaaciso xaggaad hadhow ka soo noqon waa adag tahay wiil marka wuxuu sheekhu inagu tarbiyeynaya wixii aanad garanayn waa inaad tidhahdo laa adri culimmadii hore waxay odhan jireen laa adri nisfu lcilm cilmigu waa laba waxaad garanaysa waxaanad garanayn waxaanad garanayn waxaad u haysataa laa adri hub laydhaa kaasaad kaga baxsanaysa waa nisfu lcilm waxaa kale odhan jireen man faqada laa adri usiibat maqaatiluh haddaad laa adri weydo halistaada ayaa halisbaa ayaa kugu dhacay meelaha halista halbowlaha ku go'aya marka waa inaad taqaano laa adri iyo allahu aclam waa inaad taqaano haddii kale waxaad noqonaysaa alkhunfushaari kay culimmadu ka sheekeeyaan show nin macallina oo ardayda wax walba uga sheekeeya wax walba uu ka jawaaba ardayda markii dambe isgaraaga waxa dhaha nin sheekh waxba cilmaayaan ka warrama kelmad bay u soo dooreen kelmad bay ururiyeen iyagu sameeyeen xarfo alkhunfushaar mama jirta luga carabiya alkhunfushaar markuu yimi yidhahdeen yaa shaykhana akhbirna can kalimatin ghariiba kelmad ghariib oo naga hortimi noo sheeg maa hiya waa ninkii diyaarka haylen hore u soo fadhiyey waba ka warran waa maxay sida alkhunfushaar sida nabtun tayibu raa'ixati yanbutu fii arjaa'i lyaman waa geed udgoono xagga iyo yaman buu ka baxaa mase ilawa kelmadii imka samaynaye mase waxa ka sii layaab badan daliil buu keenay miyaad maqal shaacirka yidhi alam tasmacuu qowla shaacir ee ee dakaratnii riixuha kamaa dakarat riixu lkhunfushaari gabayr cajiiba ugu dul sameeyey wa qaala nebiy marka kaafka qabteen waa bal nebiga beenaa ka sheegi haddaad gabayga been ka sheegtay wuxuu soo waday xadiis malaa aayadna haddii aan la qaban aayadna wuu keeni subxaan allah marka ma yara noocaasi laakiin qofkaa halista ku dhacda waa maxay hal cudur baa ku dhacay waa cudurka laa adri buu waaye wuxuu ka baq- wuxuu ka faqriyey laa adri laakiin haddaad laa adri barato waxba ku hor istaagi maayaan gebiga cilmigu waa maxay waa adri iyo laa adri aba labadaas marka taana waa in lagu tarbiyeeyo oo wax walba aan laga hadal wax walba nin kale wuxuu yidhi is'aluunii camaa taxta alcarsh wixii carshiga ka sokeeya wax walba iga weydiiya suurtagalba nebi maxamed iyo jibriil oo labadii ugu qiimaha badnaaya ayaa isweydiinaya akhbirnaa can isaaca si ma almas'uulu canha biaclam min asaa'il ninkana wuxuu le wax walba weydiiya wixii carshiga ka sokeeya kul hada baa amshi marka wa fawqa kulli dii cilmin caliim wmaa uutiitu min alcilmi ila qaliila waayo sheekhu markuu intaa ka warramay ee uu ardayda iyo dadka muslimiintaa tarbiyeeyey ui wixii cilmigiisa aad garan weyda allahu aclamdhe ayaa wuxuu idhi wa naraa ay wanactaqidu waxaan aaminsannahay almasxa ay jawaasa almasxi cala alkufayn wanaraa waxaan ictiqaadsanahay almasxa in la masaxo cala alkhufayni labada khuf in la masaxo jaa'isun inuu bannaan yahay fi safari waalxadar marka la degan yahay iyo marka la socdaalayaba kamaa jaa'a fi lasar sidii asarka ugu yimid khufaynku waa maxay waa waa maa yushbihu aljasmaad wuxuu u eg yahay buurhkan aynu xidhanno oo saan ah oo waxay carabtu ka xidhan jireen ilaa iyo kuraanta ayaa la geliyaa laba gaarba way isticmaali jireenoo horta waa saan xidhan inta ay meelo dhadhow joogaan kab ahaan baaba isticmaalaan markay safrayaanna sharabaad oo kale u yahayoo kabtay kasii dul xidhaan maantana waabuu yaallaa magaalada waa lagu iibiyaa alkhufayn waxaa kaloo la xukunaa aljawrabayn labada sharabaad labada sharabaad haddaanay wax daldaloola lahayn daahirna aad ku soo xidhatay ur kale iyo umuuro kalena aanad ku arag waad ka masaxaysaa oo inaad bixiso ood weysaysataa waajib kuguma aha haddaad bixiso ood weysaysana dhib maaho cagaa maydho laakiin sharcigu wuxuu ku fasaxay inaad masaxdo shuruuddeeda marka lala yimaado waxaa ardaygu isweydiin karaa oo kitaab ictiqaad oo caqiide ka warramayaynu ka hadlaynaye almasxu cala alkhufayn oo xukun fiqiga ah miyaa kutubta fiqiga lagaga hadlo maxaa kitaabka caqiidada loo keenay waa isweydiin isweydiintaa waxaad ka badbaadaysaa waxaad ka jawaabi kartaa markaad taariikhda dib u eegto taariikhda ahlusunnati waaljamaaca iyo shiicadu meelahay ku kala duwan yihin bay ka mid tahay qadaayaadka ictiqaadka marka laga yimaado fiqiyaadka aadaanka iyo khufaynka iyo taraawiixda iyo aadaanna isku aadaan ma nihin oo aadaan kale eedaantaan taraawiixdana bidcaaba u yaqaanaa taraawiix ay su yimaadaan shiico ma jirto khufaynka in la masaxana bidca u yaqaanaan adilada nusuusta qur'aanka iyo sunnaha ciiddii camaar ka badanna way gees mareenoo way dhinac mareen kol haddii masaladaasi ay noqotay shicaaru ahlilbidac ahlubidaca iyo raafidadu shicaar u noqday culimmadu maxay sameeyeen in khufaynka la masaxana shicaaru ahlisunnati bay ka dhigeen waana dariiqa ay yaqaanaanoo masale fiqiya haddii ahlubidac iyo ahlu sunnuhu ay ku kala baxaan oo ahlubidacu shicaar ka dhigtaan ahlu sunnana maxay ka dhigtaan tii sunno ahayd bay iyaguna shicaar ka dhiganayaan masale kastoo lagu fidnoobana waa in caqiidada far waaweyn lagu qoro oo haddii xilligii imaam axmed ibni xambal kalaamullaahi far waaweyn lagu qoray xilliyadii kale masxu cala khufeyn lagu qoray maanta masalada xaakimiyada iyo walaa walbaraa oo hadalkeeda ugu badan uu jiro ayaa loo baahan yahay in si weyn loo balballaariyo oo la faahfaahiyo oo si walba ummadda loo gaadhsiiyo maxaa yeelay waa meelaha lagu kala leexdo waxaa kaloo isweydiin leh nimanka raafidadu maxay u masixi maxay u masixi waayeen khufeynka ee u leeyihiin la masixi maayo waxa ay si qaldan u fahmeen qiraa'ada qur'aanka wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum bay yidhahdeen iyagu laamkiibay kasreeyeen laamkiibay kasreeyeen halka ahlusunnata waljamaca qiraa'ada daahirka ee mashhuurka ah waa arjulakum oo waxay ku cadsantahay maxay iqsiluu wujuuhakum markaa wejiga maydha oo gacmaha maydha oo ka sameeya cagahana maydha iqsilu bay ku cadsantahay iyagu laakiin maxay ku cadfeen ya wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum marka arjulku maxay ku cadfan yihiin masxigii marka iyagu cagii baabay masaxaanba caga ay maydhaani ma jirto cagaha waa masaxaan waxay leeyihiin sharciga iyagu annagu cagaha waan masaxaynaa laakiin qiraa'adaasi walow ay tahay qiraa'atan saxiixa qiraa'o saxiixa ay tahay laakiin waxaa lagu tawjiihiyaa saddex tawjiih way jirtaa qiraa'adaas tawjiiha koobaad ee masxiga laftiisa ayaa qusli la yidhaa oo wax haddaad tiraa tamasaxtu bilmaa macnaa iqtasaltu bihi wey markaa wamsaxuu haddaad xataa ku cadfido iqsiluu baa loo jeedaa macnaha labaadna waxa weeye haddaad xataa waa arjulikum tidhaahdo mujaawaraa lagu lagu jaray mujaawara wax la yidhaahdo ayaa lagu jaray laakiin laguma jarin cadfi laguma jarin oo mujaawiradu waxay nooc haadaa juxru dabbin kharibin oo kale waa god mase cagalay oo kharaaday waxaa ku bannaan inaad tidhaahdo haadaa juxru dabbin kharibun oo aad ku cadfido juxriga ama aad dabbiga ku cadfido ugumaad cadfin lilcadfi ee mujaawara ayaad ku kasrinaysaa sifadii nebigu u weysaysan jiray ayaa iyaduna caddaynaysa oo wa arjulikum waxaa looga jeedaa inay maydhaysay cagaa la maydhayo waayo nebiga sala allahu alay slam hal mar lagama hayo cagaha u masaxay cagaho gebiga oo bannaan uu masaxay lagama hayo bal inuu ka digay baa laga haya saxaabaduu soo gaadhay iyagoo duulaan lagu socdo biyuhuna ku yariye deetana nin dhawaaqayuu diray weylu lilcaqaabi min annaar weylu lilcaqaabi min annaar waayo biyaha ku yaraayo way isku sifsifayeen deetana wuxuu yidhi xidhbaha haddaan la gaadhsiin biyaha weyl iyo waadi naareed baa u sugnaaday marka la masixi maayo cagaha eh waa la maydhayaa waa markay bannaan yihin goormaase la masaxaya markay ku jiraan laba sharabaad ama laba khuf markay ku jiraan ee nebigana sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa lagaga wariyey riwaayaad aad u fara badan bal waxay gaadhay sida imaamu axmed uu yidhi dhowr muxuu yidhi toddobaatan riwaayo ama toddobaatan saxaabi wax ka badan ayaa laga wariyey inuu nebigu sala allahu calayh wasalam marna camali ahaanba u maydhay af ahaanna uu yidhi marka qawliyan wa camaliyan almasxu cala alkufayn waa inoo furanyey waana maxaasinta islaamka waana naxariista diinteenna waayo waxaa laga yaabaa qofku inuu safro buudh adag iyo qadhna uu xidho ya deetana gaadhina laga yaabo inuu la socdu safar yahay socoto yahay deetana intuu furfuro xadhkihii ou sharabaadadii la baxo oo uu cagihii maydho oo uu cagihii qallajiyo intay qaadanaysa wakhti aad u dheer deetana sharcigu wuxuu ku fasaxayaa inaad intood inta kala maydho aad cagaha kabahaagi iyo xaagii aad masaxdo amaba hadday sharabaada yihiinna masaxdo hadday khuf yihiinna aad masaxdo socod haddaad tahay waxaa lagu siiyey saddex maalmood iyo saddex habeen markuu xilligaas kaa dhaco waad bixinaysaa dib baad cagii ka maydhaysa haddaad degan tahay oo aanad safar ahaynna habeen iyo maalin baad leeday laga badin maayo waana yusriga diinteenna yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra axkaam gaarana way iska leedahay oo kutubta fiqiga ayaa laga helayaa walxaju xajka iyo waljihaadu jihaadkuna maadiyaane waa laba maadiya maca ulilmri kuwa arrimaha u saaxiibka ah in jihaadka loo raaco iyo xajkaba ee min almuslimiina ah barihim kooda baariga ah iyo wa faajirihim kooda faajirkaaba waa in labadaba loo raaco ilaa qiyaami saaca ilaa ay saacaddu ka dhacayso laa yubdilu ma baabi'iyo humaa labadaa xajka iyo jihaadka shay un waxba ma baabi'iyaan walaa yanquduhumaa waxba ma tirtiraane waa la camirayaa xajkuna waa arkaantii islaamka waa ruknigii shanaad jihaadkuna waa shacaa'irta waaweynee diinta waa dirwatu sanaami lislaam labadooduna waxa weeyaan waa manaaficda waaweyne muslimiintu ay leeyihiin xajkuna waa shicaarkaa weyn ee laysku wada imanayo jihaadkuna waa shayga gaaladu muslimiin kaga haybadaystaanba oo cisigoodi iyo sharaftooduna u soo noqonayo maalinta ay waayaanna ay dulloobayaan sida maanta taaganaynu ognahay waxay culimmadu qadiyaddan uga hadleen iyaduna waa muqtale fiqiya in xajka loo raaco amiirka xilligaa oogaya ee maamulaya waa masale fiqiya jihaadka masaladiisuna waa fiqiya laakiin iyadana ahlubidaca murangeliye waxay idhaahdeen imaamka lala oogaya jihaad ama xajka loo raacaya waa inuu yahay mid baariya oo sidii khulafadii iyo cumar bni cabdicasiis iyo dad cajiiba oo la yaab leh oo il iyo lafbala oo aan dhibaato lahayn ayuunbaa lala oogaya waana masala munxarifa xukunkan sharciga ah waa xukun mutacadiya muslimiinta wada leh loo kala eegi maayo kol hadduu islaam yahay markaan xajna loo raacay jihaadna loo raacay ee isagaba lagu jihaadaya waa marka uu islaamka ka baxo laakiin kol hadduu islaam yahay labada waa lala camiraya iyadoo faahfaahsanna waa arki doonnaa waxaynanu ogaanaynaa xajku ilaa xilligiisa rasuulku sal allahu alayh waaalih wasalam uu abubakar u diray sanadkii sagaalaad abubakar baa mas-uul ka ahaa waa sanadkii koowaad ee la xajaba intii ka horraysay gaalaa haysatay sanadkii kalena isagaaba watay wixii intaa ka dambeeyeyna madaxun bay lahaydoo bilaa amiir may ahayn umaradaasna waxay isugu jireen mid baariya oo aad u tira yar iyo inta kaloo maxay ah faajiriin ah kol hadduu laakiin xajkii kula ogayo oo aanu gaaloobin waa la raacaya wakadalika aljihaad jihaadkuna waa la mid marka inta aynaan umuuraha kale ka hadlin xajka waynu naqaanaa fadligiisa laakiin jihaadku rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay dirwatu sanaami lislaam shaykhulislaam ibnu taymiyana waxa uu yidhi masala marka laga yimaado masalada iimaanka iyo tawxiidka xukun kaloo ka daliil badan qur'aanka lama hayo xukun kaloo ka daliil badan lama hayo maantana waa masaa'isha ay gaaladu nasakheenba iyagaa nasakhay waxay ku nasakheen waxay u bixiyeen miisaaqu lumami almuttaxida heshiiska caalamiga ah ee lagu heshiiyey in gacmaha la isqabsado oo walaala la noqdo yuhuudiga ilaahay ka go'ay nasraaniga majuusiga dabcaabudka ah baytalmaqdis hadduu qabsado ubadkaaga hadduu laayo mar walba gacanta gacanta u saar umal mutaxidaada wada maamusha khalaas waxaa garan weydaanna waxay isula tegaysaan maxkamadda qaramee midoobe heeg khalaas wax kaloo idinka dhexeeya way nasakheen marka camaligiisii way nasakheen oo marka dambe dhigashadiisi manaahijta caalamka imka maxaa laga tirtiraa aayad jihaad ku saabsanba looma dhigi kara arday waayo gaale waxay hoosta ka xariireen haddaa u dhigtaan khatar buu nagu noqonaya marka haba u dhigina marka dambena khudabka iyo masaajiddaa laga ilaaliyo aakhirka dambena waxay gaadhaysaa inay gaaladu kuga fikiraan bal kitaabka laftiisa ka tirtira waxaan shalay internet ka akhriyay nin gaaloo maraykan oo yidhi waar muslimiinta ha la yaabina waxaanay samaynayaan kitaabkooda fara marka kaanamaa uu leeyahay kitaabka tallaabo ka qaada war kitaabkooday ku qoran tahay amoodina waxay meel kale ka keeneen marka aayar aayar baa lagugu soo socdaa laakiin ayuhumaa tudiic ama wadaad ahaw ama wabin ahaw oo muftariq dariiq baa taaganta ma ilaahay baad adeeci mise sidaa uu gaalku rabo ayaad adeeci hadduu siduu gaalku rabo ayaa mu iska kaadayn magaca xunna wuu kaadayn meelahana waa iska marmari manfac yarna waa iska cuncuni laakiin ilaahay baa kuu cadhoonaya ama haddaad ilaahay iska dhisto oo tay ilaahay qaadato gaalku wuu kuu hubaysanaya magacyuu kuu bilaabaya col buu kula noqonaya laakiin xagga allah laga ogolaanaya labadaasumay maanta muslimiintu u dhexeeyaan wax ka dhexnay ma jiraan bal wuxuu jihaadku ku jiraa saddexda arrimoodee qofka la yimaada markiiba gaaladu ay calaamadsadaan waa arrinka koowaad haddaad tidhaahdo sidaa dadka isugu xidheen isuguma xidhnaa ee ilaahay siduu isugu xidhay dadku isugu xidhayi dadku gaal iyo islaam bay u kala xidhayi labadaa xidhmay u kala xidhayi laa waxay u kala xidhayi somalilan puntland jabuutiland yemanland suudaanland haye annaga saa u kala xidhnay sida iyadaa yeel haddaad tiraa haddaad tiraa siina yeeli maayo ilaahay baa sidan u kala xidhay waa kow waad calaamadsan waa marka koowaad waa marka labaad haddaad tidhaahdo si adduunka u maamushaan maahe waa siduu alla u maamulo iyadana calaamasuaalkii ka weyn e ayaa lagu saaraya annagaa qaanuun loo dhignayo mid cajiiba oo qarniga la tallaabsanaya aduguna waxaad soo akhira toosinaysaa mid sula akhiraystay ay ku odhanayaan iyaduna waa calaamad kale haddaad tidaa wax jihaad la yidhaha jirana maantaad u kala runtay khalaas markaa fadhiga way ka kacayaan marka arrimaha uu sheekhu sheegayo malaadee xilligiisii bay sahlanayde maanta ma sahlana maanta ma sahlana marka sharcigeennuna sidaa og tihiin darajooyin buu soo mariyey afar darajo ayuu jihaadku maray ama afar marxalo mar baa jirta mamnuucuu ahaa oo markii islaamku awoodda yaraa ee lagaba xooga badnaa ee maka la joogay kufuu aydiyakum wa aqiimu salaa ayay ahayd marxaladda labaadna maxay ahayd marxalat lidin waa markii loo idmay madiine yimaadeen oo loo fasaxay inay gaala iska dhiciyaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir marxaladda labaadna saddexaadna waa marxaladda ciddii muslimiinta ku tacadida ayuunbaa wax laga qabanaya wqatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum wla tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ciddaa idinsoo faragelisa mooyaane ciddii kale ammaangeliye marxaladda afraad ee diintaba lagu soo khatimay ee aan dib loo noqon karina waa maxay waqaatiluu lmushrikiina kaaffa kama yuqaatiluunakum kaaffa afartaa marxaladood buu maray ee mar walbana waxa weeyaan waa in sidiisa loo ogo oo sharcigeenna islaamka ayaa sidaa dhigaya intaynooga dhiman habeen dambaynu ku daraynaa ilahi waxaan ka baryaynaa cilmigeennana naafic allah ka dhigo camalkeennana saalix allah ka dhigo sal allah waslama cala sayidina moxamed subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta